warqaddii koowaad ee rasuul bawlos u qoray dadkii korintos korintos koowaad cutubka koowaad bawlos oo loogu yeedhay inuu doonistii ilaah ku ahaado rasuulkii ciise masiix iyo walaalkeen sostenes waxaannu warqaddan u qoraynaa kiniisadda ilaah ee korintos ku taal kuwa quduus lagaga dhigay ciise masiix ee loogu yeedhay quduusiin iyo kuwa meel kasta jooga oo ku barya magaca rabbigeenna ciise masiix oo ah rabbigooda iyo keennaba nimco ha idinla jirto iyo nabad ka timaadda ilaaha aabbaheen ah iyo rabbi ciise masiix mar kasta ilaahay ayaan idinku mahadnaqaa nimcadii ilaah ee ciise masiix laydinku siiyey aawadeed maxaa yeelay wax walba hodan buu idinkaga dhigay ha ahaato hadal walba iyo aqoon walbaba sida laydinku adkeeyey maraggii masiixa loo furay si aan hadiyaddiinna idinka dhinmin intaad sugaysaan muujinta rabbigeenna ciise masiix kan haddana idinku adkayn doona ilaa dhammaadka inaad eed la'aataan maalinta rabbigeenna ciise masiix ilaah waa aamin kan xaggiisa laydinku yeedhay cidhiidhka wiilkiisa ciise masiix ee rabbigeenna ah walaalayaalow waxaan magaca rabbigeenna ciise masiix idinkaga baryayaa inaad dhammaantiin isku wax ku wada hadashaan iyo inaydnaan kala qaybsamin laakiin inaad ku dhammaataan iskumaan iyo isku talo walaalahayow dadkii khaloo'ee ayaa iiga kiin warramay in ilaaqi idin dhex taal tan waxaan ula jeedaa midkiin inuu leeyahay waxaan ka mid ahay kuwa bawlos mid kalena kuwa abolos mid kalena kuwa kayfas mid kalena kuwa masiix masiixu miyuu qaybsamaa bawlos miyaa isku tallaabta laydinku qodbay ama ma waxaa laydinku babtiisay magaca bawlos waxaan ilaah ugu mahadnaqayaa inaanan midkiinna babtiisin kirismos iyo gayuus ma ahee inaannu ninna odhan waxaa laydinku babtiisay bawlos magaciisa waxaan kaloo babtiisay kuwii guriga stefanos joogay weliba garan maayo inaan qaar kale babtiisay iyo in kale waayo masiixu iima uu soo dirin inaan dad babtiiso laakiin wuxuu ii soo diray inaan dadka injiilka ku wacdiyo ee ma aha inaan ku hadlo xigmadda hadalka waabay intaasoo isku tallaabta masiixa la caaqibo tiraaya waayo hadalka ku saabsan isku tallaabtu waa u nacasnimo kuwa lumaya laakiin waa uu xoogga ilaah kuweenna badbaadaya maxaa yeelay waxaa qoran xigmadda kuwa xigmadda leh waan baabbi'in doonaa oo garashada kuwa garashada leh ayaan diidi doonaa meehkan xigmadda lihi meehkan culimmada ka mid ahi meehkan wakhtigan muranka badani ilaah miyaannu nacasnimo ka dhigin xigmadda dunida dunidu ilaah kuma ay garanaynin xigmaddeeda laakiin ilaah xigmaddiisa aawadeed ayuu ku farxay inuu kuwa rumaysta ku badbaadiyo nacasnimadii wacdiga in kastoo ay yuhuuddu calaamooyin doonaan oo gariigtuna ay xigmad doonaan annaguse waxaannu dadku ku wacdinnaa masiix oo isku tallaabta lagu qodbay oo u ah xagga yuhuudda wax lagu turunturooda xagga gariigtana u ah nacasnimo xagga kuwa loo yeedhayse ha ahaadeen yuhuudda ama gariigta masiix baa u ah xoogga ilaah iyo xigmadda ilaah waayo nacasnimada ilaah waa ka xigmad badan tahay xigmadda dadka oo itaaldarrada ilaahna waa ka itaal badan tahay itaalka dadka u fiirsada waxa laydinku yeedhay walaalayaalow sidaan loogu yeedhin qaar badan oo xigmad leh xagga jidhka ama qaar badan oo xoog leh ama qaar badan oo gob ah laakiinse ilaah wuxuu doortay waxyaalaha nacasnimada ah ee dunida inuu ceebeeyo kuwa xigmadda leh oo ilaah baa doortay waxyaalaha itaalka daran inuu ceebeeyo waxyaalaha itaalka leh waxyaalaha hoose iyo waxyaalaha la fududaystana ilaah baa doortay xataa waxyaalaha aan jirin inuu waxyaalaha jira wax aan wax tarin ka dhigo si aan qofna ugu faanin ilaah hortiisa laakiin xaggiisa waxaad ku jirtaan ciise masiix kan inoo noqday xigmadda xagga ilaah iyo xaqnimada iyo quduusnaanta iyo madax furashada in sida qoran kii faanaa rabbiga ha ku faano